gobolada qaar ee dalka soomaaliya weliba ku dareereh dagaal beeleedya ciidan hoogan oo dhexya dad walaale amaba dirase wada degow waliban iyo awaanada soomaaliyeed iyo hasaarana baaq nabadeed jarjaraydiyuusa kudhii magaalada muqdisho iyo weliba golo abwaanada soomaaliyeed iyo si wada jare iyo baaq nabadeed iyo anka darana dadka ka dagaalamahaya qaybo kumid ee gobolada dalka hanu kumid ee golo abwaanada soomaaliyeed waliba iyo kabaaqina in la ruujiyo guud ahaanba dagaaladan dhexeeya beelo walaalo wadadegow deegaanada gobolada dalka iyo habadadaha ayaansi bulshadiyeenka wada noolaata nabad waarta haddii alla kuurooya soomaali war horaa looga daalay qabiilka ilaahay yaa ka dhigay qadartii ilaahay in laysku dilo oo qofka la yidhaha reer hebel maxaa ilaahay kaaga dhigay wax la qaadan kara ma qowmiyadda guud iyo qabiilkaad ka dhalatiyo qoyskaad ka sii tahay qadar eebba weeye qasax iyo qaroon iyo reer quraac in laga dhigo ma qof doortay baa jira qof doortay qabiilka ilaahay ka dhiga miyaa jira horta haddii laygu dilo sow dhibaato ma maxaa laysku qoonsaday dembi waa qofkii galay qabiil maa dembigu qofka gala ayaa mas-uulka ah marka uma aanaan imaansaakay inaan gabayno waana qaadan maysiin waa lagu soo daalay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa haddaad isbaaba'isiin ee dhulku bannaanaado dad u baahanaa jira oo soo degaya baaqa koowaad waxa weyaa wiilka dagaalka la gelinayo ee dhuxusha laga dhiganayo ee xaabada ah ee burjikada lagu shubayo inuu garto ninka dhintaahi dhulkan inuusan waxba ku lahayn inuu garto ninka isaga soo diray inuusan dagaal ku jirin inuu garto mashruuca dagaalka lagu bixiyey ee dalka soomaaliyeed lagu fidnaynayo ee nabadda loogu diidayo ee horumarka loogu diidayo ee dowladnimada loogu diidayo inuusan waxba ku lahayn mashruucaas ee isagu uu yahay midkaan dhulka iyo nacfiga midna ku dheebsanayn ee ciidda gelaya wiilka saasaan leeya dadka abaabul arrinkan waxaan ugu baaqayaa inay ka waantoobaan ilaahayna uga cabsadaan ummaddoodana uga xishoodaan haddaysan taa yeelin waxay arki doonaan maalin maalmaha ka mida iyagoo arrintaa qoorta uga xidhan oo maqas qoorta uga jiro aanna ka baxsan karin baaqa saddexaad waxaan u soo jeedinayaa shacabka soomaaliyeed oo aan leenahay sidii horeba meeshaan looga sheegay aan bannaanbaxno ilaahayna u bannaanbaxno oon umulaha iyo xoolaha irmaanka iyo muxuu ahaa dadka maatada ah inta bannaanka geynoo magaalooyinka dhiigu ku daatay ka saarno aan ilaahay dhahno ilaahayo xukunkaada waan ka bixi weynay cusrigaana ma qaadi karno rabbow naga qaad colayskan sidaas aan dhahno iimaanka allah ina geliyo iimaanka allah ina geliyo dagaalku wax wanaagsan maa adduunka waxaa laiskugu faanaa laan dheerannimo soomaaliyey ilaa iyo maalintii soomaali la umay waa islaynayseen dadka adinkaa naga reebay caalamku waa naga badan yahay waxaana an mataqaanaa ku harnay annagaa islaynayn nimba walaalkiisou dilaya nimba wiilkiisoo gowraca nimba qof walbou dilaya sidaas ayaan mataqaanaa uga harnay caalamka uga harnay dowladaha dariskaa nagaba da'weyna annaga nagaba da'weyna laakiin dadkooday dhaqaalaysteen maantana yani mataqaanaa dowlad kasta waxaa la leeyahay soomaaliya waa yar tahay waa lagu soo duulayaa dhulkaa laga qabsanayaa gaalaa laga dhigayaa kirsaaa laga dhigayaa waa loo talinaya yaa suuro geliyey waxaa suuro geliyey dadkan islaynaaya oo aan eegaynin wax inaba qaymaa oo aan diin difaacayn oo aan dawlad difaacayn oo dad guud aan difaacayn oo ayagu maskaxdooda inay dagaalamaan kaliya ku burogaraansan tahay halla dagaalee maxaa la kala qaadaa baraagtan anaale iyo baraagtan anaale iyo geedkaan weyn anaale anaale oo geedku meesha ka tegi maayo baraagtuna meesha ka tegi maayo waxaan ku talinaynaa haddaan nahay golaha agwaaninta soomaaliyeed in aqligu shaqeeyo oo dagaalka iyo dhibaatada inaad dhaaftaan oo u soo jeesataan sida yacni dawladaha dariska nala ah ay quality iyo tira u leeyihiin wax hore waa dhaceene
muddooyinkien dambe ee sanadkun dhammaaday ee waliba qaybo kumid ee gobolada dalka hakabadadayana olaada andhexyan qabiilo soomaaliyeed oo walaale